aan ku horreyna waxaa maanta xabsiga laga sii daayay laba weriye oo muddo saddex bil ku dhowaada ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa weriyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa warbixintan nooga soo dirtay hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa cafiisu fidiyey wariyayaasha kale ah maxamed cabdi sheekh ilig oo ah madaxa telefishinka m m t v iyo weriye cabdijibaar maxamed xuseen oo ka tirsan telefishinka home cable t v kana howlgala magaalada hargeysa islamarkaasina muddo sideetan cishaha ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa wariyayaashan ayaa lagu soo xidhay dhacdadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada hargeysa bishii abril iyadoona maxkamaddu xukuntay haddaba sii deynta kadib waxaa warbaahinta la hadlay weriye cabdijibaar maxamed wuxuuna sheegay in sifo sharci darra ah lagu xidhay laguna xukumay muddadii annagu aanu xidhnayn aniga walaalkay maxamed cabdi ilig marka laga soo bilaabo saddexiyo tobankii bishii abril oo sifaan sharci ahayn oo sifo caburina oo sifa ah ha shaqaysaninayo ummadda ha u adeeginaa oo aanu arkayninna lagu xidhay muddadaasi siddeetanka cishaa iyo dhalaadkaana lagu haystay islamarkaasina xukunno baadili ama sharci darri ay noogu dhaceen haddana maanta bannagaa soo baxnay waa ilaahay mahaddii ilaahay ayaa mahadle anigii maxamed cabdiilig waxaan doonaynay muddada sannadka iyo afarta bilooda ee nalagu xukumay in aanu dhammaysanno annagoo arkayna inay sharci darro tahay annagoo arkayna in xeerka nalagu xukumay uu yahay somaali benal cord ama yahay xeeraan shaqayn oo yahay xeer xeerka caqaabta guud oo shacabka somalilan aan qabnay inuu gef ku yahay lagu xukumo maadaama somalilan muddo soddon sanno ka badan ay gooni u taagan tahay ay somalilan gooni u jirto in haddana xeerarkii dowladdii soomaaliya ee kelitariskii xeerarkii lagu caburin jiray warbaahintii dadka shacabkaa in maantaanana lagu xukumo shacabkana lagu xukumo waxaan u aragnaa gardarro iyo gef aniga maxamed cabdilig ma cadhaysnin ma nihin dad caloosha wax ugu haya cid kasta oona dhibaataysay iyo cid kasta oo xadhig sharci darraa iyo xukun sharci darraaba noo geysatay cafis bay naga yihiin baasha warbaahintana laguma argoosto waa xirfada warbaahintu dhanka kale weriye maxamed cabdi sheekh ilig ayaa isna dhankiisa sheegay in saxufigu aanu dhib ku ahayn bulshada islamarkaasina uu yahay ka mar kastaba uu adeegaa inaan maanta xabsiga hargeysa oo toddoba boqol oo qof ku xidhan yihiin aan ku xidhnaanno muddo afar bilooda oo noqonaysa saddexiyo tobankii abril ilaa iyo labadii julaay oo ayn maanta joogno sharciga dowladda labaatankii maalmoodba bil bay u dhigantaa waxaannu xidhnayn siddeetan iyo dhowr maalimood oo u dhiganta sharciga dowladda afar bilood ayaannu xidhnayn rabadaantii bay ahayd waxaan ku faraxsannahay inaan barannay walaallo kale oo xabsiga ku jira oo dad fiicana oo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo aasaasiyaadkoogaba uu kala duwan yahay waxay ku xidhan yihinna kala duwan yihiin oo maanta haddii bannaanka aannu joogi lahayn aanaan baran lahayn laakiin maanta aan dareemi karayno xabsiga iyo culayskiisa iyo dhibaatadiisa iyo duruufta lagu qabo aan maanta ka hadli karno annagoon shalay haddaan suxufiinahayn aan ka warrami karaynin warbaahintu inay xuquuqdooda difaacdo xaq bay u leeyihin inay xirfadooda difaacaan ayay xaq u yeesheen waa dadaasheen waan idiin mahadnaqaya dadaalka aad samayseen iyo kartida aad samayseen qodobka ugeyn waxa weeyaan xuquuqda aasaasiga ah ee aannu leenahay inaan u noolaano ee warfidyeenadu ay u noolaadaan waa shaqadeenna bulshadu iyo dadka aan u warramaynaa waxa weeyaan haddaanu suxufi jiri lahayn shaqadaada laguma ilaaliyeen mas-uulku kuma ilaaliyeen haddaanu suxufi jiri lahayn oo ninka siyaasiga iska ilaalin lahayn adigu kumaad badbaadeen inaad xaq ka hesho dowladda iyo cid walbaba haddii aanu suxufi jiri lahayn xaqumaad hesheen in dhaqaalahaaga lagu ilaaliyo lagu kaantaroolo haddii aanu suxufi jiri lahaynna xaqu maad hesheen oo maad hesheen in noloshaada iyo mustaqbalkaaga horumarkaaga laga shaqeeyo haddii aanu suxufi jiri lahayn adeega aasaasigeed ku naaloonaysa maad hesheen ugu dambayntii wariyayaashani waxa ay u mahadnaqeen cid kasta oo gacan ka geysatay sii deynta xadhigooda sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa